kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada faaqidaada toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno arrimaha dowladdeegaanka soomaalida ee ka tirsan etoobiya iyo isbeddellada ka dhacaya isbeddellada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka gaar ahaanna dalka etoobiya ayaa si weyn u saameeyey deegaanka soomaalida khaasatan dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka soomaalida uu la leeyahay kan oromada iyo cafarta welina meelaha qaar xal looma helin isbeddelka maamul ee dawladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdi cumar iyo dawladda hadda ka arriminaysa ee uu madaxweynaha ka yahay mustafe maxamed cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin isriiriixa xisbiga shacabka soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dembeeyey lix ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey haddaba waa sidee xaaladda deegaanka soomaalida siyaasiyan muxuuse hiigsanayaa deegaankan balse inta aana u guda gelin martida tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka soomaalida dhulka deegaanka soomaalida waa kan ugu weyn dalka etoobiya waxaana uu ka kooban yahay sagaal gobol dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka liibaan oo soomaaliya iyo kenyaba xuduud la leh halka cirifka waqooyi uu ugu shisheeyo gobolka shaniile oo jamhuuriyadda jabuuti xuduud la wadaago tirada dadka deegaanka waxa ay etoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda saddexaad oramada iyo axmaarada kadib waxaana lagu qiyaasaa toddoba milyan iyo dheeri taariikh ahaan dhulka ugu horreeyey ee soomaalida waxa ay dowladda abasiniya ee uu hogaaminayey mililigii labaad uu la wareegay kun siddeed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii halka kun sagaal boqol iyo afartan iyo siddeedii iyo konton iyo afartiina uu ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada hawd iyo reserve area loo kala yaqaanay weli ma dhicin abti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadi'da soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin cabdulaahi maxamed mawliid oo loo yaqaan gisille waa wasiirka warfaafinta dowla deegaanka waxa uu ku sugan yahay jigjigo faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna u ahaan jiray sarkaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska waxaa hadda uu joogaa adis ababa sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya faysal cabdi rooble oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo afrikada bariba oo hadda uu ku sugan yahay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka haddaba haddaba waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka aan ku horeeyo wasiir gasille bismillah kolley waxaad ogsoon tahay isbeddel weyn inuu ka dhacay dalka etoobiya guud ahaan gaar ahaana deegaanka soomaalida inuu maaragtay isbeddelkaasina uusna ka dhacay oo uu saameeyey marka isbeddelkaasi wuxuu ahaa ku bulshadu ay ku doonayso adeeg hufan horumar dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadamaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay oo miiraha oramada iyo maaragtay xabashidan uu kasoo bilaabmay marka saasuu dalka dhan ku saameeyey marka isbedelka saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu kusoo yahay xaalad fiican wey waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay august four kadib markii dawladdii hore maaragtay xukunkaasi laga qaaday ee dawladda cusub la aasay isbedelka cusub uu yimid kadib waxaa bilaabatay inuu deegaanku noqdo oo la dhiso heerarkiisii kala duwanaa min degmo ilaa heer rijin kaabinegi dawladda la dhiso kama taqaanaayo si fiican markaa waxa u dhaqan galo arrimihii nabadgelyadu ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka leega deegaanada kale waayahay faarax cabdisamed faarax canada
mahadsantahay jamac xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor maalmo ka hor qalalaasaha siyaasadeeda soo kordhay waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo dil iyo xabsi badan oo yidiili iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay laakiin haddana shanqar kale ay soo yeertay oo lamida shanqarihii hore ee dhibaatada ku hayay mar walba inuu maamulku saldhigo sida aan warbaahinta kala soconno waxaan maqlaynaa nidaamkii foosha xumaa oo dhowr iyo labaatan sano ay xisbigii t d l f hogaamin jiray idar uu ku dhaqmayay mid lamida inay soo baxayso ayadoo maanta lagu jiro wakti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalka kanada etoobiya inteeda kale faysal cabdi rooble maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay maya runtii labada mas-uulba wasiirka iyo faaraxba waa taabteen wasiirkuna hoos buu u daadegay faaraxna si guud buu u dul maray walba waxaan ku dari lahaa un waxa weeye sidaad adba hordhaca ku sheegtay isbedel ballaaran ayaa ka dhacay etoobiya kaasuunbaa deegaankana saameeyey laakiin deegaanka si buuxda umuu saameyn markaa mustafe marka uu xilka la wareegay in muddo ah wuu la socday isbedelkaas oo uu beryaayay ama uu ka quudaraynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado isbedelkaa taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan taasaa waxay keentay in madaxweynaha fakerkiisii iyo fakerka kale ee xisbiga oo weli isaga ku tallaalan nidaamkaa hore faarax sheegay oo t p l f t e b r d f t da laga dhaxlay in labadaa xoog labadaa faker ay hadda iska hor yimaadeen loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaankoo raba inuu ka faa'iidaysto isbeddelka etoobiyada kala saameeyey inuu gobolkana lagu soo tallaalo iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqotee laga cagajiidayo isbedelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faaiideeyo una faa'iideeyo waayahay wasiir waad maqlaysaa waxaadna og tahay isbedelka dhacay oo adigaba aad ku timid ee wasiir aad ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyey xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna kasoo jeesto waxa weeye xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu isbedel baa hadda dhacay deegaanka marka ka dalka laga yimaadee guud isbedelkaa hadda dhacay waxaa la rabaa xisbibaa sii jiray xisbigu dhibaato ma qabin xeeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabkaa uu maaragtay salkiisu u yahay kii noocaas ahayd ee qoraalka ahayd inba waxaa laleeyahay hadda seer reformkan u sameynaa fikirka hadda lagu kala gedisan yahay maaha laba xoogo hadda fikirka hadda lagu kala gedisanya waxa weeye sideynu reformka u sameynaa xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida waad ogtihiin hogolka for wixii ka dhacay deegaanka dhibaatadii habsaday weynida ku habsatay si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo u noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaa doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaragtay sida nabadgelyada ku tartami doona inuu noqdo xisbi xeeroosaadkiisii iyo nidaamkiisii political programkiisii dib loo jediyo marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa markaa in iyadoo raacayo xeeroosaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waktigeeda la xayimo la qabto hawshaas see loo qabtaabuu hadda fikirka u badan ee maaragtay kala duwanaanshaha keeno ah marka aan dhinacan aan madaan marna iyaan reformkan hadda gaarina iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarina bay hayd faysal cabdi roble sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa maxaad ka odhanaysaa runtii xisbiga dhib weyn baa ka jirta oo laba laba heer ah mid waa taa hore een soo sheegay ee odhanaysa xisbiga sidee baynu uga madax banaanaynaa xuurtada ay ku hayso e b r d f iyo xulifadeedu oo ilaa toddobiyo labaatankii sano oo xisbigani dhisnaa afar iyo labaatan sano meelahaas iskiis uma madax banaanayn haddaanu isagu iskiis u madax banaanayna dowlad deegaankiina iskeed uma madax banaanaanayso taasi waa kow waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira xoogga mustafa uu wato iyo xooga kale ee sii jiray oo kolba hadda uun la sheegaya in axmed shida uu hormood ka yahay iyo cidda la socota mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira xubnaha gulaha fulinta soo gelaya maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo heer xoosaadka iyo uu wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku haya inay yidhaahdaan mustafe iyo xoogay in tiro yar waanu ogolahay laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu dhowr iyo labaatankaa sano anagu soo wadnay marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye mustafe ma rabo inuu ku keliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihii yahay uu gacanta ku hayo aan loogana taagroonayn ama ay isku xulif isku taag yihiin isagii axmed shide hadday taa noqon weynadana isagu inuu ku xoogaysto uu markaa jaha u sameeyo xisbigii Si ha la kale- isku hayo ee dhowrka bilood la isku mari laaya waa taa si kale haddii loo dhigo marka cidda ay ishayaan waxaad ula jeedaa axmed shidowey axmed shide oo keliya un maahay axmed shide iyo dee inta uu leadershipka u yahay Waaya.
iyo mustafana qoli ha waayahay ee, faarax canada faysal waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saantu ka qoransan tahay oo ah aayaha xisbiga yaa u haraayo oo labada sane ee kumeelgaarka hadday dhammaato maxay noqonaysaa ma la qabtaa in xisbigu sidaa u kala qaybsan yahay run ahaantii anigu fikirkaa mid ka duwan baan qabaa oo ah halka ay boobtu ama sartu ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalka faysal u dhigay saas la soconnaba isbedelka etoobiya ku yimid ee saameeyey gobolkeena waxaa meesha ka baxay ee maamulkii ninkii cabdiile la dhihi jiray oo hogaaminayay cabdi maxamed cumar Een, madaxweynihii hore maamulka sida u dhinaa cabdi baa ka baxay intii kale meesha sidii bay u joogaan mustafa iyo dawladdiisa dadka u badanay hadda iyadoo ah een, dad dhiig cusub oo hornimo iyo madaxbanaani iyo balance and check dawladnimo ka hadlaya iyo group een, dawladdii hore loogu yimid oo u baahan sida etoobiya inteeda kaleba reformka looga samayn lahaa maxaa dhacay system dawli ah meel walba adduun ka jiro ninka ugu sarreeya keliya ma qabee xisbiga nin kastoo ka mid ahaa ama dunuub ha galo ama waxyaalo badan ha galo yaa meesha isla joogta dadkii oo isla quransanaa waxaad u malaysaa dadka noocaasa xisbiga ku jiray mar walba inay hortaagnaayeen haddaan badheedhana guddoomiyaha xisbiga laftiisa oo muddo dheer ka mid ahaa ama kada sii horreeyay cabdiile ayaa ku jira Een, waxayna u arkaan inay business as usual ay sii socoto xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobolka ka dhacay nabadgelyada ka dhacday ee, xarigga oo ahaa mid ee, la garanayo heerku taagnaa iyo dilka oo oo ku dhaweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka waxa ka socda inay halkii kasii wadaan waayahay Marka waxaan ee, leeyahay inuu maya faarax laba- eh, haddaan ku noqdo jaan arrintaas i think ayaa meesha- in aan in- inaynu feer ka noqono weeye arrintaas Haye.
abiy ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno abiyina soddon sano ilaa afartan sano wax ku dhadhow gacanta t p l f ta ayuu ku hoos jiray gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna cabdi maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay marka haynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecelahay oo eh, isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa axmed shide oo meel hoose kaga jira sallaankaa idil ee taxan ee etoobiya laga maamulayeyna waa dhiigi cabkiibuu gacan ku leeyahay horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu keliya waxa weeye mustafa Eh, isbedel buu rabaa waayahay, waxaan- waxaan laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annagaa leh marka challenge-ga iyo eh, caqabada ugu weyn ee mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiidaya waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin sidee buu intuu u dhexgalo u bedelaa waayahay faysal Markaas- aanu siino fursadda eh, wasiir cabdulaahi maxamed mawliid eh, gisille I- wasiir eh, waad maqlaysaa labada eh, mudane ee dooda meesha ay marayso iyo halka ay saantu ka qoransan tahay maxaad ku daraysaa ama aad ka bedelaysaa hadalkii Eh, eh, waxa weeye muhiimaddu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida xisbi soo jiray buu ahaa haddana waxaa la rabaa in la badbaadiyo oo xisbiga uu sii jiro oo ummadda uu xisbigii keliya mideeye weeye Sa- oo horumar badanna qabtay laakiin dhibaatooyin badan buu lahaa dadkii hogaaminaya dhibaatooyin badan bay shacabka u geysteen dadkii dembiilayaasha ahaa ee shacabka sidaa ku sameeyey maanta inay kusoo noqonaya waa arrinta horta mataqaanaa ee la rabo in haddii la yidhahda la shaxo waxaa kaloo la rabaa hadda sidaad sheegaysay axmed jide oo guddoomiyaha xisbiga hadda maadaama guddoomiyaha xisbiga yahay isaga laftigiisa reformkan dadka dalka ka socda ee sheegnay iyo kan deegaanka ka socdaba dee waa dadkii hogaaminayaybu kamid ahaa maantana waxaa la rabaa kaas inuu sii midha dhalo dadkii dembilaha ahaa isaga sidiisa dee iyo wejigeeda iyo sharcigeeda ay maraysaa cidii dembiyada lagu rabo ee maaragtay dembi leh ee dembigeeda lagu xisaabtamaya laakiin arrinta ugu muhiimsan hadda waxa weeye shacabka xisbiga dimuqraadiga ee shacabka soomaalida qof kasta oo shacabka kamid a xubin ka ah xisbigan ayaa horta iska leh shaksi wuxuu iskelaya ama shaksiyad ay iskeleyihiin maaha marka waxaa la rabaa nidaamka keliya hadda laga hadlayo waxa weeye reformkan hadda bilaabmay iyo isbedelkan bilaabmay si lii- loo sii wado oo ummadda deegaanka waxay u baahan tahay horumar ba u baahan tahay cadaalad ba u baahan tahay dimuqraadiyad ba u baahan tahay xuquuqwaadi ba u baahan tahay waxaasoo dhan si loo helo oo hadda ay usii socdaan waxaa loo baahan yahay dadkii sii wadi lahaa in shacabku si xor iyagu ay u doortaan marka arrinta ugu muhiimsan ee hadda waxa weeye la- aad eh, xisbiga soo galaysaa waxa weeye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shirar hadda laqabtay dhawaan baa jiray marka laga hadlayay waxaa laa dadkii dembiyada sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga wasi oo noo wasiir wasiir adoo marka raali arrinta ah noocaasa ayaa waxaa rabaa in la wasiir- sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosa deegaanka laga sameeyo wasiir adoo raalli ah ee shakhsiyaadka hadda xisbiga ka mid a dabcan heegaad u dan leedahay baa laga yaabaa ee dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore dadkaasi xisbigay ka mid yihiin ee xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sida aad hadda u sheegtay shacabka ayaa iskale waxaa tidhi dadka xubnaha ka abaana go-aanka iskale madaxda hadda hogaamisa madaxweynaha mustafa iyo axmed shide labadaba adis ababa laga soo magacaabay marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay arrinta ugu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inay iska leeyihiin waxa weeye in la qabto oo loo bandhigo waxaad ogsoon tahay hadda markii dhowtay waxaad ka hadashay isbedelka yimid liidardheef ka yimid adi laftigiisu kamid buu ahaa baa tiri waa run waa sax waa fikirka aadka u fiican xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidana dad badan baa kusoo jiray nin walba dembigiisa heerka uu doon ha leekaadee waxaa loo baahan yahay laakiin hadda in la qabto wakti la caddeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan waad ogeeyeen waa la qabtay hadda labaatan iyo kow cishaa kasoo wareegtay waktigii la yidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay marka hadda waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo ummadda waktigii loo qabanayay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida kadib marka taa la la qabto waktiga la isla garto haddii la yidhahdo hogaaminta isla garato ee waktiga la sheego ayaa shacabka yimaaday ee kasoo qayb galay xorgooyinka yimaaday si xora oo dimuqraadiyada ayaa waxay u dooranayaan xubnaha u matali doona shaca halka hadhow toona xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida inta aanu u gudagelin qodobka labaad aan idinla wadaago wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere oo ka hadlaya heego iyo waxa ay dowladdu ka samaynayso kuwa aan weli la shaqaynaynin xogtooda dhammaystiran waanu haynaa waxa ay mudan yihiinna way naga heli doonaan hadduu ilaahay idhaahdo ka dowlad ahaan waxaan u sheegaynaa dadkaa heegada dhallinyarada ahaa wixii isa saxay way isa saxeen Eh, fikirkii la geliya hore inuu khaldanaa qaatay waa option laakiin heegada weli ku sii dhaga adaygaysa heeganimadii ee weli silsiladda xidhiirka hoosta kaga socdo ee inay wax bedeli karaan wax samayn karaan aaminsan dee kuwaas dadkaas sharciga kama sarreeyaan waana la soconnaa hadduu ilaa yidhaahdo waxaana uga digaynaa waxyaalaha iyo falalka ay ku jiraan inay si nadiifa uga baxaan dowladdan cidna heega ma caqabadayn karto cid kaleo caqabadayn kartana ma laha ciddii isku daydana dee iyada unbaa mataqaanaa caanaheeda ka dhamay hadduu ilaa yidhaahdo codkaasi waa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere mar uu la hadlayey telefishinka deegaanka soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadanaa tallaabooyinka ay dowladda qaadi doonto sax miyaa in wasiir ku-xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego haddii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku beddelaan dowladda iyo maamulkana kaga hor yimaadaan aan ku horreeya faysal horta wasiirka waan ku raacsanahay oo waxa weeye eh, eh, in xisbiga ay shacbigu bedelaan marka shirweynaha la isugu keeno oo codka la sheegayo oo democratic processka jidka democratiga inta la maro ama axmed shide ha soo celiyeen ama madaxweyne mustafa meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobtii doodaasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaayee t b l f tu keentay la odhanayay gingama ama nin inta loo tashado qoorta laga goynayo i think wasiirka waa ku raacsanahay in la nadiifiyo oo oo x- xubnaha xun eh, laga saaro xubna wax qabanaya ummadda u adeegaya hadafka uu mustafa watana la soconayo in la soo geliyo because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka tan dadyowga lagu hadda lagu haysto horta heegadan laguu sheegaya boqol kiiba sagaal iyo sagaashan waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey wadankooda inay wax u qabtaan la rabay laakiin leadership baa jira leadershipkii ama madaxdii heego mustafa markii ugu horreysay oo madaxnimada qabsaday wuxuu yihi qofkii aan dembi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaanu jecel lahay in aanu eh, siino nabadgelyo isasaamax iyo dib u heshiisiin heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda eh, ninka aadna maqashiisay cabdidheer uu ka sh- eh, kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay laakiin dowlad curdin ah haddii ay is yidhaahdaan afar iyo labaatanka saacadoodba mashquuliya oo oo dhagax ku garaaca dowladuhu inaba uma dulqaataan dowladda mudici ku noqon laakiin ajandaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqaysa marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado then wixii laguu xadeeyo haddii aad rabto ka dood marka waa Waayo.
ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelye la siiyey ay lugta yar cagdhigaan waaya isbedelkan dhacayana aanay hore iman waa xaq faarax kanada adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda hadalkiisa cabdullaahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay iscafiyaan wixii dambina mooye cid kale aan la kaaldanayn haddana waxaad u malaysaa inay aada soo abaabuleen nidaamka hore dadkii kamid ahaa iyagoo u arkaba inay dawladdu jilicsan tahay mar haddii sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo marka wakti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa wakti ka horeeya xilligan cadaaladda inay daahdo ma aha cadaaladda waktigeeda in la fido yahay waxaana ka jeclaan lahaay oo arki lahaay anoo ummadda in badan u amanayd in sidaa faysal sheegay dembiga qofkii kora lagu qaado xisbigana dadbaxisnimadiisa markaan leenahay dad baa abaabulay madax saray leedahay falal dembi oo cad oo galeen baa jiro oo dil leh dhac leh hantidii ummadda ay doobeen dadkii ay dileen intii oo meesha taagan haddana ninkii oo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xisbigii oo yimid yes isbedel wuu yimid run ahaanta faysal hadda siduu u sheegaya anu si duwan baan u arkaa isbedelka etoobiya waxay ahayd middamarka loo bixiyey in laxafiyo reformna lagu sameeyo nidaamyadii hore iyo wixii ka jiray reformyadii way ka socdaan gobolada kale gobol gobol maanta hadii adso laga wao teleefon looga diro xisbigii wasaaro keen ahayn ma jiro dadkii intay meeshii ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaayeen hadday u arkaan in weli xafiiskii wasaaraha laga soo wacayo dembiyadii waxbaqaadayn raggii hore dembiyada galayna aan xisbiyadii xisbiga keliya ilaa hadda la sifayn haddaad eegto xisbiyada gobolka jira waxaan umalaynayaa kii cafartaa ugu dambeeyey aan laga saarin dadkii dembiga galaya cid walba waa keena marka cabdullaahi warkiisu wuxuu ku aadan yahay taa waana wax loo baahan yahay cadaaladdu inay intaa ka badan sii amusta maaha qof walba dembigu galay waa qoran yahay dadku dilay baa qoran dadkii ay jeesteen kuwa xiranaya tvda aan ka waa yahay waa yahay dadku inay cadaaladda ahtaan impunity hadday mar sii socoto oo dembiga qofkii lahaa ummadii weli dhab taagan yahay haddii systemka soo ku socmaa laftiisa waa adag yahay faarax waa yahay aad iyo aad aad iyo aad baa umahadsan tahay dabcan dabcan cadaaladda waxaa ka mid ah qofka ilaa aan la xukumin oo maxkamad aysan xukumin inaan dembiile loogu yeerin ee eedaysana loogu yeero taas laftigeeda waa cadaalad dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka faaqidaada jimcaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo waxaa barnaamijka noogu marti ah wasiir cabdulaahi maxamed mawliid oo gisile loo yaqaano wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida waxaa kale oo marti ku ah faarax cabdisamed faarax kanada oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna igad sargaal sare uga soo ahaa iyo faysal cabdi rooble oo ay soomaalidu inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo afrikada barina ka faalooda haddii aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka haddii uu soo maray harjad siyaasadduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeesheedii saldhigin maxaa la dhihi karaa waxa ugu weyn ee deegaanka uu hiigsanayo wuu yahay halkee baa loo socdaa waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo faysal cabdiroble faysal runtii that meesha uu leadershipku gelayo uu soo gelayo waa halkaas waxa weeye deegaankii soomaalida maanta waxa u cad in xoogag ay jiraan isbedelka etoobiya ka ambaqaaday deegaanka kusoo dabaali kara walba mustafe khaladaad ha yeesho laakiin sida ugu ballaadhan aniguna mararka qaarkood critique baan ku ahay oo waan dhaliilaa laakiin inta ugu ballaadhan ee deegaanka soomaalida etoobiya iyo meelo ka baxsanba mustafe maanta waxaa loo arkaa xoogga isbedelka la hiigsanayo cidda kusoo dabaali karta marka hiigsigaasi muxuu yahay hiigsigaasi wuxuu yahay in sidii faarax hadda carabka ku dhuftay in xuurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamida oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa-iideysto kuna dhaqma laba in uu noqdo labaatan iyo labada deegaan xisbiyaad madax banaan ay la bart la tartamaan xisbigan hadda la iskugu dirirayo xisbigan hadda la isku dirirayana jam wax kale maahe waxa weeye xisbigani wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay ama mustafa ha hayo ama axmed shida ha hayo lacagta idaacadaha gawaarida wax kasta iyagaa haysta marka dhibaatada qabsanaysa lagana rabo mustafe iyo hadduu sii joogo iyo ragga kale inay ummadda ka hiigsiga ay gaadhsiiyeen waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dawladda marka ay la beratamayaan oona lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona waa yahay iyo tan saddexaad iyo tan saddexaad oo ah dimuqraasiyad inay kusoo dabaalaan deegaanka walba saddexdaa un baa ugu weyn hiigsiga inta aanan wasiirka kusoo dhoweyn waxaan jeclahay faysal wakti ahaan maxaa suurtagal ah laba sano kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aad tilmaantay laba sano kadib maxaa suurtagal ah
laba sano kadib haddii ay ay dawlad cusub soo baxdo waxaa suurtagala in dadkan la kobciyo dhaqaalahooda la kobciyo adeega la ballaadhiyo isla markaana ummaddan soomaaliyeed ee boqol iyo kontonka sano wuxuun hiigsanaysay in loo jiheeyo kow sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oona laftuna ay ku adkaysanaysa arrintaa maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan iyo laba sida mustafe iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la etoobiyaaneeyo oo laga dhaadhiciyo fikirka etoobiya marka labadaasaa dagaalami doona labadaa waa in loogu beratamaa annagu waxaanu leenahay ummaddan waa in loo diyaariyaa si buuxa sidii looga faysal waa kuusoo noqonayaa ma hubno in fays mustafe uu aaminsan yahay in ummadda la etoobiyaaneeyo taas wasiir ayaa qadka nagula jira wasiir cabdulaahi waa maxay waxaa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabayshan socotaay dadka deegaanka ay doonayaan in reergaradkeeda khaasatan idinka hadda hoggaanka hayo aad ku jihaynaysaan waxa weeye in la helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran oo deegaanka horumar ballaaran isbedel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba kuwa dhaqaalo ballaan la sameeyo adeega la ballaariyo oo mataqaanaayo uu noqdo deegaanku deegaan hormaray in la gaarsiiyo nidaamka dol politicsigana ama loolanka siyaasadeedna uu noqdo political spaceka jira in la ballaariyo ururo badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo ururada ku tartamayna si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkoodana ay ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda hal arrin oo faysal ka saxayaa jirta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku uu leeyahay tuu leeyahay xisbigan waa xisbigii ay shacabka horta soo doorteen hadda waxa weye constitutionally marka la eego dalka iyo deegaanka waxa weye xisbiga keliya ay shacabku soo doorteen ee udhiibteen talada laba sano iyo bar bayna ka dhamaan doontaa labadaa sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay ciddad la tartamaysaa markaa garoonka kubadda iman doontaa laakiin si equalia garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doontaa hadda ka hor laakiin xisbiga keligii buu ahaa oo tartami jiray xisbiyo badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan midda kale iyadana waxaa kale iyadana culeyska in la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayahay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaanka horta wuxuu lamid yahay deegaanada kale etoobiya wuxuu kaga degan yahay deegaanada kale etoobiya ma jirto dastuur buu deegaanku leeyahay dalku waa dastuur buu leeyahay nidaam sharciya un baa deegaanka lagu lagu maaragtay dhaqi doona oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalka wuxuu noqon doonaa heerarkeed ka dhexeeya noqdo mid dastuurka sal looga dhigayo hadduu la yidhahdo waad mahadsan marka wax kasta oo sharciya un baa loola wadaagi doonaa faarax canada aan siino faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo faysal jaamac waxaan waxaan isleeyahay inta badan labada mas-uulba way dul mareen laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saad ogtahayba gobolkan muddo dheerba gobolada kale etoobiya xornimadu level bay kala leedahay heer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiiley meesha ka baxay oo qofku si hore wax dawladda inaan inaan la dhaliili karin inaan laga hadli karin xuquuqdooda baysiga ah i hope inaanu arki doono dadkan oo si xora xuquuqdooda uraadsada uga hadlo dawladooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diida ay ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka alowsan tahayna sida faysal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaa aaminsan xisbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xisbiga hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin un systemka dawladda ka baxayo laakiin taa hadda maanta ma taalla etoobiya sida laga warhayo etoobiya waxay usocotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dhibkeeday leedahay qofka haddii xisbiga aada meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xisbiga hadday ka baxaan inay maaragtay dawladnimada iyo hantidii iyo wixii waayahayan waayahay ugu badan waxay faarax u arkaan dhiiggii shacabka ay adoo hadalka sii wadanaya faarax waxaan rabaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dawladda ka cabsanin dawladdoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dawladda uu wasiir cabdulaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsina aysan dawladda ka qabin inay wacyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa dee waa xuquuqda asaasiga ee dawladnimada laga hadlay laakiinse dee qofkii markuusan intaa garanaynin isaga laftiisu uu arkay in dawladdu waxay tiraahdo in waxa kuu sheegta mooye wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha mustafe oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taa lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha laakiin dawladda inay samayso waxa la yidhaahda awareness creation sida wadamada xorteen ku nool nahay ama maanta ninka saba jooga ama maqallo jooga ama ama baxdaar jooga suu raba ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa'id xora ama idaacadaha tayaan oo ka hadlaan waxaan rajeynayaa taa in ay ay dawladda ka saaran tahay mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo dhan nasiib daro ilaa hadda saxaafadda madax banaan kama jirto waxaan sifilayaa inay si deg deg u abuurmi doonto taasoo siin lahayd awood inay dadka empowerment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan waya intaan halkaa jawaabtaada aan kaga baxo haddaan dib ugu noqdo sida faysal sheegay iyo walaalkayga kale ee wasiirka ah waxa loo socdo waa waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku gartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaan ay diidaan waad mahadsantahay maanta jira aan ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen saraakiishii xisbigii ama ciidan ahaada ama shacab ahaayeen wey Eh, faarax waa mahadsan tahay waxaan rabaa wakti wakti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo wakti intee la eg ayay dowladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aada gobolka qaban kartaan aad ba umahadsanta horta waa hadduu ilaahay yidhaahdo laba sano iyo bar baa hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo mataqaanaa si guud iyo loo loo- oo hal mar loo wada tartamo oo mataqa dadku ay ciday doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiyad iskama taho political spacekan ballaarinna taan u leenahay hadda waa taa wey ururo badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaalsigan hadda aad maqlaysa ee carabka ay ku celiyeen labadeeda saaxiibo waxa weeyi dad badan oo deegaanka waxaa jiray ku dul noolaan jiray ku dul noolayaal ahaan jiray ama janan ha ahaadaan ama korneyl ha ahaadaane arrin iyagu ay soo abaabuleen ba ahayd arrinta hadda hogaanka markii la hadlayay uu ka hadlayay doorkaasa raba inaan ku noqdo marka wuxuu ahaa dirirtiisaasi waxay ahayd dadkii noocaas ahaa ee ku dulnoolaa maadaama wixii ay waayeen waxay shacabka soomaalida iska leeyihiin wey cid kale ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reformka hor istaagaan oo isbedelkan hadda socda lagu cunaq lagu maaragtay ee lagu suuldaaro dan marka dambe de Waayo.
ilaa wadanka haddana ka socda guud ee maaragtay federaal ka socdana saas oo kale lagu cunaqdaaro.
wasiir wasiir laakiin arrinta waxaan ugu muhiimsan hadda arrintaas- loo socdaa waxa weeye in si dimuqraadiyada iyo xor ah and fair free and democratic election in la qabto haddii la yidhaahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waktigeeda la gaaro cid kasta urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan ee urur Tama.
maaragtay waad waa mahadsan tahay Eh, faysal dalka cabdi roble ka duwan waxaa- gelisa wasiir ayaa iyaduna soo tartami doonta wasiir waa mahadsan tahay dabcan eh, dhaliil unbay noqonaysaa arrintaas Dabcan.
inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay eh, dad dadka ku dul noolaan jiray ay hadda wakiil ka yihiin laakiin eh, faysal cabdirooble maxaad isleedahay wakti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiiru ku dhuftay wa- in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegayo tillaabooyin ka horreeya waa maxay sax i think kow waxaa ka horeeya madaxweyne mustafe in ha- marka eh, hada- eh, loolankani hadda dhammaado eh, reconciliation ama dib u heshiisiin ballaadhan in loo qabto because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dhaleecayn iyo istuhun Eh, axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto waa tuhun Eh, mustafe mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo markaa dib u heshiisiin kow weeye intaan la gaadhin ha labaad waxa weeye in madaxweyne mustafe uu si aada u xoojiyo political spaceka uu wasiirku sheegay iyo haykeladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ay ay ku sheegan lahaayeen tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo mustafa madaxa ka yahay in ay shacbiga tusaan inay xuurtada cadsaabo ka baxayaan ama mar shirarkay u tegayaan ha noqoto ama sida ay u maareynayaan budgetkooda hama noqoto ama xidhiirka iyaga cadsaabo ka dhexeeya ha noqoto iyagoo sharciga eh, constitutionka u yaala maraya in ay ummadan soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta cadsaabo aan looga talin diidmadan mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba steebkaas iyo iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay eh, gobolka waxyaabo badan eh, ha loo dhaafo haddii intaa la helo dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arko inuu ka tashan karo waxaanan u malaynayaa ummadan soomaaliyeed inay u badan tahay eh, shacbi weynuhu in ay rabaan in ay aayahooga ka tashadaan siyaasiga ayaa laba kale iskuul ah ama laba kale fikradooda markaan leeyahay mustafe iyo kooxdiis waxay rabaan ethoobiyanimo ma aha inay dadka xabasheynayaan laakiin waxaa jira fakar odranaya annagoo soomaali ah baanu ethoobia forever iyo weligeyba kamid noq ahaanaynaa iyo fakarka o n l f iyo dad kaloo badan ay qabaan oo le markaanu ragaadno ee dimuqraadiyad lana siiyo shacbigayaga intaanu u tagna ayaanu weydiina oon leenahay o boqol iyo kontonkii sano dhibaatadii idin gaadhay shaksi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka ethoobia gumaysigu ahay maxaa rabtaan haddii loo diyaariyo dadka intaa waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaadhayo waayah faarax maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqaynayso iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aad saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyiinta ah dhankiisii loo socdo tillaabooyinku inay saxan yihiin horta jaamac marka aan ka hadlayno the new era ama wakti cusub ee waddanka ethoobia ka dhashay maanta orijinkiisa waan ognahay sida gaaban prime ministerka abi wasaaraha uu xilku qabtay wey adduunka marka ethoobia o dhan waxay filanayaan in nidaamka iyo baarleebta uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyadda noqdo laakiinse dimuqraadiyadii aan ka hadlayno africa oo dhan ba sida ay tahay mar walba hundred percentina ma aha sagaashan boqolkiina ma aha laakiinse dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqraadiyaddaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka dadka in xorotilqoolka loo ogolaado in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationka uu noqdo mid madax banaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisa iyo dadkiisa waxeeya waxaan filayaa kaa ethoobia hadduu ka wada hirgalo gobolka soomaalidana qayb ay ka faa'iiday noqonaysaa laakiinse mid u taagan maaha markaa eegeynin halkaa kama eegi karno laakiin ethoobia u dhaqaaqdo iyo meeshay gaartay annagan hiisiyaynu ku xiran yahay waaya ar- arrintaa faysal lama inkirsano oo faarax adigoo mahadsan hadalkooda meel fog ma kala jiro labadooda xuquuqdooda ka hadlayaa inay dadka xuquuqdooda oo sinaan ay helaan oo aan loogu cadiduuleyn etoobiyaannimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin cadaadiskii hore u jiray iyo dhibkii hore lagu hayn jiray usan sii soconin xuquuqdeedana aan saa ugu dagaalano i don't think inay wax qalada ku jiraan oo halkaa
waa tahay aad aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir wax yar aan kala helno waayo adinkoo raalli ah cabdullaahi dadka idinka dhursugaya hadeertaan maxay idinku aamini karaan calaamadaha aad leedihiin way tusaaley noo tahay inaan jid saxa haysano ilaa labada sano ay idiin dhammaanayso calaamadaas waxay noqon doonaan ko in si dimuqraadiyada xubnaha loo soo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waktiga la qaban doono xilliga iyo goobta lagu qaban doono si dimuqraadiyada cadcadaan ay ku jirto in loo soo doorto xubnaha u noqon doona u mateli doona shacabka xisbiga shacabka dimuqraadiga guddiga fulinta iyo golaha dhexeeya u noqon doona in si cad loo soo dooran doono ko laba in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo hadday tahay kuwa horumarineedba infrastructure-kaba in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo saddex in cadaaladda iyo sinaanta iyo sarreynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dawladda oo xuquuqdooda intay ka raadsadaan ay wadaan waxa iyo waxaas ballan qaad waxaa maadan qaban sabab ay la xisaabtamaan dawladda inaan samayno oo si cad ay ula xisaabtamaan iyadana inaan samayno waa tahay saddexdaas qodob ayaan ku gebagabaynaynaa haddii eebaha awoodda laydma barnaamijkeenna aad ayaan idinkaga mahad celinaya dhammaantiinba dhegaystayaal barnaamijkeena faaqidaada jimcaha oanu kusoo qaadanayna xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qaybgalayeen wasiir cabdulaahi maxamed mawliid wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka faarax cabdisamad oo loo yaqaan faarax canada oo ka faallooda arrimahan igadna sargaal sare u ahaan jiray iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda toddobaadkan waa naga intaas tan iyo kulantadeenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh